magtabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed bogaadin iyo hambalyo ah oo ku socda muslimiinta khaza kuwaasoo sanka dhulka ugu jiiday yuhuudda iyo maraykanka war-saxaafadeedkan oo ciwaan looga dhigay tahaniyad ku socota khazada dulmidiidka iyo cisiga ayaa furfurasho kadib waxaa lagu yidhi nabadgelyo dushooda ha ahaato reer khaza ee ku dhex sugan teendhooyinka iyo burburka guryaha go'doominta iyo khudlaanka nabadgelyo dushiina ha ahaato inta aad sabarteen oo aad diiwaan geliseen liidnaanta yuhuudda iyo isbahaysiga saliibka waxaan sidoo kale salaan u diraynaa muraabit weliba oo weli gacanta ku haya riishada qoriga oo aanay argagax gelin cudwaanka iyo xadgudubka cadowga kana hor istaagin inuu dalbo waxyeelaynta gaalada iyo ka hortagooda isagoo ku sugan godadka dhulka hoostiisa ka qodan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan ugu hambaliyaynaynaa ehelkeena khaza malxamadda weyn ee taariikhiga ah dhiigga iyo nafta ayayna u horeen inaanu dhulka barakaysan ee muslimiintu leeyihiin u hoggaansamin qabweynada yuhuudda iyo qariskatoornimada isbahaysiga saliibka ayaa lasii raaciyey war-saxaafadeedka mar uu bogaadinayay sumuudka iyo adkaysiga ay ku sharfoobeen walaalaheena reer khaza marka loo eego mabaadi'da dagaalka waxaan aragnaa jab qaraar oo dullinimo leh oo gaaray yuhuudda waxaan halkan tahaniyad iyo tacsi uga diraynaa ehelada shuhadada iyo qoysaskooda waxaana allah u weydiinaynaa inuu quluubtooda adkeeyo ajarkooda weyneeyo martabadooda aakhirana kor yeelo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka hambalyada iyo bogaadinta ee ku socda muslimiinta khaza kana soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dardaarankeenna ku socda ummadda muslimka ah ee aragtay xajmiga uu la egyahay dhiigga ay horeen muslimiinta iyo sugnaantooda waxa uu yahay inay dareemaan ahamiyadda uu leeyahay jihaadka diyaargarowga iyo ribaadka iyo muhiimadda ay leedahay baraaruga la xidhiidha qiimaha ay leedahay xorriyadda iyo in lagu hor sugnaado gaalada iyo dawaaqiidda khaatimadana waa inay noqotaa waxa ugu weyn ee maanka lagu hayo inta aan joogno dunidan dhismayaasha iyo muuqaalada tarafka waa wax beddelkooda la heli karo laakiin diinka iyo sharafka lama gato lamana soo iibsado sidoo kalena beddelkooda lama helo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka uu soo saaray maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab annagoo ku sugan dhulka ardulhijratayn waxaan ehelkeenna reer khaza kula damaashaadaynaa ducada iyo farxadda allahna waxaan u weydiinaynaa inuu ka dhigo dhadhaabaha ay ku dul burburaan qorshayaasha sahyusaliibiyadda waxaan u caddaynaynaa inaan ku jirno shaqo joogto ah marna ma daciifayno mana taagdaraynayno waxaan bayco ku galnay geerida dushana waxaan u ridanay ballankii uu qaaday imaamkii jihaadka sheekh usaama binlaadin taqabbalahu allah ee ahaa walaalaheenna reer filistiin waxaan ku leenahay dhiigga carruurtiinnu waa dhiigga carruurteenna dhiiggiinnuna waa dhiiggeenna dhiigga dhiig ayaan uga jawaabaynaa burburintana burburin ayaan ku gudaynaa allaha weynna waxaan u markhaati gashanaynaa inaan idin hoojin doonin ilaa aannu guusha ka helno ama ka dhadhaminno wixii uu dhadhamiyey xamsa ibnu cabdilmutalib radiallaahu canhu ayaa lasii raaciyey war-saxaafadeedka bogaadinta iyo hambalyada ee ku socda muslimiinta khaza kana soo baxay xarakat al-shabaab almujaahidiin gebagabadii waxaa war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo khatimay waxaannu ka dagaalamaynaa bariga afrika annagoo doonayna hirgelinta shareecada islaamka iyo hoylinta muslimiinta meel kastoo ay joogaan indhahana waxaan ku haynaa beytulmaqdes filistiin waa qadiyad ummadeed reer khaza oo keliyana gaarkuma ahan waxaana kulmi doonnaa maalin uu alle shaafin doono quluubta mu'miniinta dagaalka weli fari kama qodna dhagarta yuhuuddana waa mid la wada og yahay shirqoolka gaaladana waa mid caan ah laakiin waxaan nahay dad geerida jecel sidaba uu cadowgu u jecel yahay nolosha wallaahu haalibun calaa amrih walaakina akthara annaasi laa yaclamuun ayaa lagu soo khatimay bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ehelnimo iyo garab istaagna loogu muujiyey muslimiinta khaza ee allah mahaddii ku dhowaad shan boqol oo maalmood kadib afka ciidda u daray shirqooladii yuhuudda iyo maraykanka
سأمضي صمود لدحر اليهود أجيبوا لقدس الحبيب النداء ونحو الكفاح برفع السلاح سأمضي إلى الموت مستأسدا أدك الحصون وأفني الخصوم horey waxaa guusha muslimiinta khaza u hambaliyeeyey hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida waxaana bayaan ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee asaxaab lagu bogaadiyey sida muslimiinta khaza iyo mujaahidiintoodaba ay ul iyo diirkeeda u noqdeen yuhuudda iyo maraykankana u gaarsiiyeen jab aanay ka soo waaqsan doonin allah idinkii
وأقضي حياتي به سيدا فلي بالجهاد يطيب الفؤاد وأقضي حياتي به سيدا فخير المآل بساح القتال لمن سار في